asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintayna murtida maanta xubintayna murtida maantana waxaa alaada halkan kasoo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhal waxaana xubintayna murtida maanta ee aan ku falanqayno hadba howl horay u ahaatay ama qorshe horay ay u ihtimaaliyeen duqaydeennii horreysay kuwaasoo ah waxyaala ay tijaabooyin waaweyn ka qaadeen kadibna ay ku sameeyeen eray haldhig ah ama halkudhig ah oo waana ahaan ay inoogu reebeen iyaga oo ugu jeedadoodu ay tahay inaynu dib inagu u intifaacsanno ama aynu maallo erayada noocaasa si ay dib inoogu anfacaan kuwaasoo laga yaabo inay dhinacyo badan ka eegeen oo qaar ka mida laga yaabo dhanka dhaqaalaha inay ka fiiriyeen kuwo kalena ay ka eegeen dhanka nolosha qaar kale dhanka xishoodka qaar ba dhinac iyaga oo qiimayn kaga sameeyey ayay wax un inaga dhaheen waxaana ugu muhiimsan hadba markaad eegto mahmahyaha caalamiga ah ee afkeenna hooye ku soo baxa iyo olaahaha ay ku qotomaan qaybahooda kala duwan kuwaasoo laga yaabo inay hadba dhinac hor leh wax kaa tusaan ama meel aadan wax fara badan ka aqoonin aad ka hesho xog aadan horay u haynin taasoo laga yaabo inay tusaalayaal dabiici ah iyo tusaalayaal gacan samaysa iyo tusaalayaal gudban iyo kuwo kale oo dadban intaba aad kala kulanto kuwaasoo anfacahaya adiga naftaada ama anfacahaya jiritaanka afkaaga iyo dhaqankaaga iyo hiddahaaga intaba maantana waxaan kusoo qaadanaynaa mid ka mid a saddexleydeenii caanka ahayd ee afkeenna hooyo uu caanka ku ahaa haddii eebba idmo waana saddexleyda dhahaysa waxaa la yidhi saddex layskuma maqiiqo saddex layskuma maqiiqo maqiiqu waa orod aan qiimaysnayn oo weliba maaragtay aan waddadiisii iyo dawgiisii la marinin mar haddii orodka aan waddadiisii iyo dawgiisii la marininna wuxuu noqon hayaa maqiiq waxaa la yidhi saddex layskuma maqiiqo saddexda aan laysku maqiiqin waa saddexdee waxay ku leeyihiin khubrada afka iyo dhaqanka iyo noloshu saddex layskuma maqiiqo anfaco lagaa leeyahay anfaco lagaa leeyahay arin rakaaxigo iyo odhaah hortaa la yidhi waa saddex arrimood oo saddexduba u baahan inaan laysku maqiiqin ama aan lagu degdegin ama aan lagu ordin midda koowaad waa anfaco lagaa leeyahay haddii anfici adigu mabalihid maxaad ugu ordiyo isugu maqiiqi waa kow waa su-aal meesha ku jirta oo inaad isku maqiiqdaay waaba qayb ceebta ka mida maxaad isugu maqiiqi waaba lagaa xigaa oo waaba anfacadaad leeyahay ma anfacadaad leeyahay adigu orta rabtaa inaad ku qabsato taa iyadii waa khalad waxaa la yidhi anfaco lagaa leeyahay de qofkiiba lahaabaa lehe adigu ha isku maqiiqino inaad cunto ha raadinin waa qayb imaan la-aanta ka mide taas saasay ku leedahay waa midda labaadee waa arrin rakaaxigo arrinka haddii lagaa xigana dee ninkii kaa xigay baa wax ka qaban hayee adugu ha isku maqiiqin oo ha noqonin mid tuuryo ah oo haddii eebba idmahayo arrinkaas isaga ah isaga oo aan ka fiirsanin intuu isku maqiiqay galay ama howlaha noocaasa deg deg ku galay adigu ha isku noqonin waa qayb labaad waa midda saddexaade waxay ku leedahay ee odhah lagaa horyidhi gar baa la hayaa geed baa la fadhiyaa hawl baa lagu jiraa hadal baa nin yidhi muhiim ah hadalkaa ninkuu yidhi dee ninkii yidhi buu u ahaaday ee adiguna adoo isaga ku dayanhaya hadalkii ha ku celinin oo ha ka dabadhihin haddaad ka daba dhahdo dee war la qaba xiise ma leh ayuu noqon hayaayo hadal lagaaga horreeyey unbaad isku maqiiqdee wax kale ma aadan sheegin saddexdaasba layskuma maqiiqo waxaa la yidhi saddex layskuma maqiiqo anfaco lagaa leeyahay arrin rakaaxigo iyo odhaah lagaaga horreeyey saddexdaaba layskuma maqiiqo mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi ceebtaada cid kale lama marmariyo ceebtaada cid kale lama marmariyo ayaa la yidhi